gaadiidleyda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa saameyn xooggan kala kulmaya burburka ku yimid waddooyinka halbowlaha u ah isku socodka gawaarida dhibaatooyinka ay la kulmaan gaadiidleyda waxaa ka mid ah jaam badan iyo cillado ku yimaada gaadiidka taasi oo sababta wadda xumida haddaba qaar ka mid a gaadiidleyda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka ay kala kulmaan isticmaalka waddooyinka magaaladaasi waddooyinkan burburay dhibaatadan ku qabno waxaa ka mid ah in halkaaynu rabnay inaan u soconno labaatan daqiiqa ama soddon daqiiqa aynu ku gaarayno hal saac iyo ka badan sidoo kale waddooyinka sida laamiyada rafta noqday oo burburay oo ku burburay biyibaxada iyo balaayada soo lalaabato oo inay kushineetooyinka ay kaa jabaan oo dhibaato badan ay kuu qabto sidoo kale gaadiidka cillado badan ay u yimaadaan aadan heli karaynin waddo aad maanta dhan ku socoto laga yaabay haddii aad maanta laba biyaajo ama saddex biyaajo ay ka gasho waddooyinkaas rafta ah laga yaabay inaadan sii shaqayn karayn oo daaleyso sababtoo ah waddooyinka markay god iyo dhoof ay yihiin waxaa badanaysa jagjagtooda badanaysa marka oo dhibaatadaas ayaan ku qabnaa maamulka gobolka hiiraan siiba hirshabelle waxaan u baaqi lahaa inay wax ka qabtaan halkaasi maadaama gawaadiidka halkaan ay tahay magaaladii beledweyne magaaladii ganacsiga jidkaasi burbursan ay wax ka qabtaan haddii ay awoodaan waxaan ka mid ahay gaadiidka ku socota magaalada beledweyne waxaan dhibaato ku qabnaa waddada waa jaam haddanana waa rifrif waxaan rabnaa inaan waddada noola hagaajiyo meeshii ku tag lahayn hal saac waxaan ku tegaynaa laba saac iyo bar marka waxaan idinka codsanayaa inaad waddooyinka inoo hagaajisaan si kastaba haatee burburka waddooyinka ayaa sababa shilal badan iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo ku yimaada gaadiidka waxaana gaadiidleydan ay ka codsadeen maamulka magaalada beledweyne iyo kan hirshabeelle inay ka shaqeeyaan sidii loo hagaajin lahaa waddooyinka halbowlaha u ah magaaladaasi